guddigayga laba xildhibaan ayaa ka baxay labada xildhibaan hade berri baan axdubilahi raashibdigaan ballansanayo inay warbixino siiyaan weli ma aan wada fadhiisan oo iyagaaba daalanayo de waa dad howl badan soo qabtay waaye waana ku hambalyaynaya xildhibaanadii halkaas tegay oo hawshaas soo qabtay nin baa hadda kahor waxaa waa waxaa le aan maqlay inuu ahaa nin runloowa sheeka oo waa noogol sheekeyn jiray markaan yara runloow buu ahayaa leer waa run badnaay marka mar un in been laga laga sheegsiiyo ayay isku dayeen dad doonaya inay u munaafuqeeyaan oo ninkaas runlowga ah inay been un inuu sheegaya ay dadku marka ka dhigaan markaase waxay yidhaahdeen intay xoolo soo xereen dibi weyn ay soo xereen oo ay reerkii ay dheryihii wax lagu qarsan lahay ay keeneen ay dheheen ordo soo diga dadka xoolaha noo noo qalane si xoolaha aynoo cuntadan noogala qeyb galaan markaasu intuu baxayaa waxaa leeyihi reerkii u tagay u yiri nimi waa liisoo kiin diri xoolaha anad cuntiina ayaan ugu talagalnay dee ma aqaan oo hadda xoolihii ma karsan yihiin waa maya dibi waa xeray daaqina ma karsanaayo yiri la daysan doonayna ma aqaan marka haddii mar god uu qodnaa godkana hadda lix miter u noo sheegay waxaa jira baversona wax la yiraahdo oo labada dal udhexayso oo weyn oo baabuurta kasta marka labada dhinacba ay qolaba ay ka koostaroolato mar haddii uusna lix miterna hadda waad ogtihiin oo waa hal qol lix miter ka badan ayaa caalamka uu wada dhexeeya soomaaliya iyo muxuu ahay kenyana waxay kamid yihiin dalalka caalamka sida sida dalalka caalamka ay u nool yihiin inay u noolaadaan deris u yihiin inay u ahaadaan ayaa fiican anigu waxaan qabaa markii la ogaaday in xildhibaanada soomaaliyeed ay kusoo baxeen ayaa berihii wixii iyo howlihii u socday laga joojiyey inay arrintaas kenya kutaxa ku tala jirto ayna wado waana ogsoonahay waana waana xaqiiqda runtii wax laska misaabi karna maaha oo hadda la dhihi karo meesha wax nooga socday iyo wax hawlahoo ka ka socday iyo nimankaa wax ma yeeli karaan dabcan xaduudaheenana way iska dayacan yihiin waad ogtihiinoo baabuurka nairobi kasoo baxay ee kolonyada ah ee hangaro iyo wada muxuu ahay containaro wado ee laleeyahay ciidanka inay u socdaan oo ay alaab u wadaan lama oga inay sun ka buuxaan oo beriga ku-aasayeen iyo inay hawlo kale u socdaan midna markay askari soomaalida oo joojinahoo baaraya meesha ma joogo dhulka xaduudkeena anagu waa furin yahay diyacnaa badan baa jirta taasaa keenaysa xildhibaanada inay walwal badan ay qabaan si kastaba ha noqotee xildhibaanadii noo tegay meesha noo soo warbixiyeyna waa ku mahadsan yihiin waxaana muhiim ah in taxadir badan oo dhulkii iyo xaduudihii dalka iyo dadkiiba aan lagu dayacayn in la sameeyo annagu waxaa naga go-on baarlamaanka soomaaliyeedna uuna weydiistay inaan keeno hindiis sharciyeed lagu xafidayo xaduudaha dalka taasna waa hawsheeda way noo socotaa sharcigaas anaga waa iska dhamaynay nuurna dadka warabi oo kamid ah in xiligaas sharcigaas aan wadnay marka insha allah waa dadaalaynaa waxaan rajaynayaa in ummadda soomaaliyeed xadkeena waa dheer yahay maaha balxaaw iyo inta xeebaano tegi karaan ma hal maalin ay ku tegi karaan ma ilaa iyo muxuu ahaye xadka badda meeshaas ugu dara ilaa iyo iyo inta etoobiya looga baxo ayaan xad la leenahay waa xad aada u dheer oona iska furan marka laa shakilna ina kenya damac uu galay ha badnaada hasi yaraado soo ah aniga waxaan hayaa madaxweyne ku-xigeenka kenya oo oo hadlayo oo dhahaya waa dhisanaynaa xadkayna waxaan hayaa jernaal oo ritaay ah oo ciidamada ka fadhiistay oo asagana dhahaya xur bay u tahay kenya inay dhisato xaduudkeeda waana dhisaynaa labada dalna markay xaduudkooda la dhisaayo waxaa muhiim ah in labada dal ay iska wada og yihiin oo heshiis ku yihiin xaduudka waa dheer yahay waa la qalooci karaa waa la laabi karaa damac kale oo badda ah waa jiraa oo kenya hadda dacwada ay taalo muxuu ahaa heeg ay taalo waxaa suurtagala xaduudkan inta zylandiga oo lama degaanka ah in ay ay rabto inay ka qalluuciso oo ay laab geliso oo ay meesha hadda oo ay dacwadooda ay soomaalidu dacwada gelisatay oo xadkeeda ay kusoo duro ay rabtay inay ku aadisay suurtagal waayo laakiin anagu mar walba xaq baa noogula leeyahay dalkayna isnoogu leeyahay dadkayna ay noogu leeyihiin taariikh xunna inaan reebno ma rabno feejignaan weyn oo weyn oo weyn ay xildhibaanada qabaan xad soomaaliya iyo to muxuu ahaaye kenya ay isticmaalka u sameeyeen waayo aniga xadkayga intaa inaska badan yahay ayaan aaminsanahay xadka soomaaliya waa inta af soomaaliya looga hadlo waa ogyihiin kenyana waa ogyihiin cid walba oo muxuu ahaye bidis aan nahayna way og tahay dadka soomaaliyeed oo isan iyo eesinka xadkaa hadda la sheegayo waa xadkii isticmaalkee ma aha xad ay kenya iyo soomaaliya intay kuwada heshiiyeen ay samaysteen oo nihaayadii e ma aha marka dhulboobka waa iska jiri waa wax la dhaxal e waaye laakiin xilliga hadda waxoogaa yar soomaaliya ay dabacsanaan ka jirto haddii las leeyahay waad ugu faa'iidaysan kartaa ku qabse ku qadimaysid la sheegi jiray ay tahay soomaaliya arrintaas arrintaas soomaalida way way way ka qabweyn tahay xaqiiqatan boqol kiiba boqol waxaan u mahad celinayaa dadka reer beled xaawo iyo dadka reer gada guud ahaan siday ugu dhidhiyeen iyo siday ay ay qayldhaanka noo soo gaarsiiyeen